barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika waxyaabaha laga kale waxaa kamid a wadanka maanta kusoo kordho dhalinyaro jaamacadaha ka shaqeyseen
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha agost waa saddex iyo tobanka sannadda labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari iyo weliba ismaaciil xuseen farjar
codkaasaad maqlayseenna goordhow idiin iman doonaa wuxuuna ka mid yahay qodobada aan idinku hayno oo ka mida barnaamijka madasha dhallinyarada maanta oo aad ku maqli doontaan dood ku saabsan saddex dhallinyaro ah oo ka hadlaya baahiyaha gaarka ah iyo waayo aragnimadooda dhinaca nolosha
waxyaabaha laga kale waxaa kamid a wadanka maanta kusoo kordho dhalinyaro jaamacadaha ka shaqeyseen haddana dhahaya waxaan u baahanahay shaqo waxaa loo soo tababaray oo loo soo diyaariyey inuu asiga dadka u abuuro marka inay ayagii wax sugaan ma aha waa arrin aan fiicnayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha iyo kaalintii heesaha marka hore si ku soo dhowaada qodobada wararka caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa taariikh ku yeelanaya qaaradda afrika markii marka uu xilka ka dego iyada oo lagu xasuusan doono arrimo ay ka mid yihiin isaga oo culays saaray sidii wax looga qaban lahaa korontada qaaradda afrika gaar ahaan sida qaaradda afrika ay u heli lahayd ilaa lixdan milyan oo khad oo dhinaca korontada ah sidoo kale waxaa madaxweyne obama lagu xasuusan doonaa inuu yagleelay mashruuc lagu tababarayo hogaamiyaasha soo koraya ee qaaradda afrika ama mashruuca loo yaqaano yaali arrimaha kale ee uu wax ka qabtay waxaa isna ka mida inuu gacan ka geystay sidii loo ballaadhin lahaa ganacsiga qaaradda afrika intii uu xafiiska joogay oo gaadhay ilaa afar laab
gubernatooraha gobolka ku yaala koonfurta dalka maraykanka ee louisiana john bell erwades ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii gobolka ay ka da-een roobab lixaad leh saraakiisha ayaa sheegay in ay laba meyd ka soo saareen fatahaadaha ay sababeen roobabka oo xooggooda ka da-ay dhinaca koonfurta oo ay ku jirto magaalada new orleans alabama iyo koonfurta mississippi ayay sidoo kale roobabka duufaanta wata ka da-een waxaana la filayaa in ay sii socdaan ilaa iyo maalinta axadda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta waxaan idinku haynaa saddex dhallinyaro ah oo baahiyo gaar ah qaba oo waayo aragnimadooda dhinaca nolosha wadaagaya waxa ayna kale yihiin farxaan daahir cabdi oo jooga magaalada boorama cabdulaahi xasan xuseen oo jooga magaalada muqdisho iyo mahad maxamed axmed oo ku magac dheer mahad ajuuke oo isaguna ku nool dalka norway caashe ibraahin aadan caashe cuud ayaa kulankan dhinaca telefoonka ugu qabatay dhallinyaradan kala duwan
waxaan rabaa bal barnaamijkan madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a na saddexdiinaba kusoo dhawaataan mahad farxaan iyo yariso saddexdiinaba horta bal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda dhallinyarada maanta waa ku dhownahay aadaa umahadsantaha
waxaan rabaa bal mid kasta oo idinka mida in uu si gaara isu sharaxo uu dadka dhegaysanaya barnaamijkan uu isu sheego waxaan ku bilaabayaa mahad mahad adigoo ku horeynaya bal dadka ku dhegaysanaya isku sharax qofka aad tahay bismi illaahi araxmaan iraxiim casi ibraahim aad baan ku salaamay badanaa dadka idaacadaha dhegaysto qaarkood inay yaqaaniin ayaan umalaynayaa oo waxaan kamid ahaa dhegeystayaashii dalka soomaaliya qadadka taleefanada idaacadaha ugu qayb qaato oo inta badan degmada hordhigle kasoo hadli jiray laakiin dadkii kasoo hayaama wadanka haddana kamid a haddana wiil waxaan ahay dhalinyaro ah oo macnaha indhala oo macnaha aada iyo aada idaacadaha dhegeysigooda u jecel iyo idaacadaha daraaseyntooda marka dadka intooda badanna n waa yaqaaniin waa gartay aad baad u mahadsan tahay mahad farxaan dhinacaaga bal dadka isbar waayahay aniguna waxa weeyaan waxa weeyaan waa farxaan waxaan joogaa deegaanka qujada waxa weeya nin aniguna waxaan kamid ahay dhalinyarada ku nool gobolka awdal ee waxa weeyaan indhahala haddana waxa weeyaan iminkana ka shaqeeya shaqooyin yar oo aan waxayn naf- naftiisana ku dabara shaqooyinka sida rootida iibkeeda iyo weliba jeebka sigaaraynta iyo waxaas ayaan ku dabaraa inta badan shaqadeedana waa taas ee waxaanan ku noolahay gobolka awdal ee haddii ee run ahaantii aan aniguna sidaas usii sharaxo waxa weeyaan ee waxaan ahay weliba dhalinyarada ee aadka iskaga firfircoon laakiin aanan wax xukumada iyo hay-ad aanan ku tiirsanin doona waa tay aad baad u mahadsan tahay cabdullaahi yariisow adigana bal dadka isbar qofkaa tahay cabdullaahi xasan magaalada muqdisho kasoo hadlaya dadka baahiyaha qaarka qaba wiiljeer ayaan ku socdaa gaariga kursiga naafada runtii waxaan ku noolnahay magaalada muqdisho waxaana kamid ahay dadka u ad adeega dadka naafadaha waxaana ka shaqeeya aan macalin ka ahay iyo maamul iskuol dadka naafada lagu baro xirfadaha kala duwan ee gacmaha primary education lagu baro caruurtooda waxaan kaloo ka tirsan oo la shaqeeyaa consultanty oo la yihahdo mentor soomaaliya oo ayagana ka shaqeeyaan dadka tala bixinta iyo mashaariicda iyo daraasadaha iyo riboojada iyo tala bixinada siiyaan ururada iyo maamulada oo non profitka ah runtii waa xirfa laba xirfadood oo midna aan si volunteer ugu shaqeeyo midna si profit aan ugu shaqeeyo
waa tahay saddexdiinaba aad baad u mahadsan tihiin marka waxaan rabaa inaan su-aal guud idin dhex dhigo waxaad tihiin eh, dhalinyaro da-yar haddana eh, lixaadkooda uu kala dhiman yahay haddana eh, noloshoodii iska wata farxaan oo kale haddaan soo qaato farxaan waxaad sheegtay in aad ganacsato oo aad tahay nin shaqaysto oo aan meel fadhin bal dadka u sheeg siday kuugu suuro gashay in adigoo indhala haddana aad shaqaysato oo noloshaadii aad dabarto adigoo weliba africa dal saboolana ku nool waaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah ilahi waa mahadle waxa weeyaan anigu qaabkaan ku shaqeynayo waxa weeye aan ku shaqeynayo anoo arag gala horta fikirkaygu waxa weeye inaan nolosha waxaan aaminsanahay inaan keligay wixii aan gacanteyda aan ku kasbado aan ku shaqaysto inay noloshayda oo baahideeda ay dhamaystirayso oon oon isku dabari karayo marka shaqada aan ka shaqeynayo waa imika waxa weeye rooti iyo waxbaan iibinaya weliba anigoo baahidayda cilmi aanan doonayn meesha aan doonana tegayo oo doonaya ka safaraya meesha aan doono sida magaalooyinka boorama hargeysa caasimadaha oo dhan ayaan aada uga shaqeynaya marka waxa weeyaan shaqadaasi aan ka shaqeynayo waxa weeyaan aniga uunbaa inta badan isku filan oo iskufilaasho gaadho oo kasi inaan iskufilaasho iska gaadho doona laakiin waxa weeyaan cid sida dee ninka imika muqdisho kasoo hadlaya oo kale jooga iskuolka maamulaha ka waxa weeyaan shaqooyinka badan inta badan ka shaqeynaya sidaas aniga laakiin waxa weeyaan fursadaha weli ma gaadhin oo waxa weeyaan ma gaadhin dawladda oo kale dhinaca dawladda oo kale wax qaybtaan ku lahayn oo dale kama hayno oo kale oo dhinaca doolayaasha gobolka awdal iyo salal dhinaca kale waxa weeyaan hay-adaha anagu wax taageeroon aniga laftirkeyga aan ka arkay iyo gobolada iyo gobolka oo dhan ay ka arkeen ma jirto laakiin barnaamijka aan ka shaqaysto waa isku filaasho keliya aan gaadhan haddii laakiin aan xoogaa taageeraha ka heli lahaa dhinaca hay-adaha dhinaca dawladda waxa weeyaan waxaan wax badan inaan iska bedeli lahaabaa laga yaabaa dhinaca kale waxaan kalean ka shaqeeyaa aad nooga shaqeeyaa dhinaca isgaarsiinta oo waxa weeyaan deg- deegaanka deegaanka degmadahan jooga haddoo kale lix iyo toban tuulo oo hoos yimaado adeegeeda isgaarsiineed ee shirkada oo tolosan oo kale anigaa bixiya wax taageero ah oo kale wax wax taageero oo kale wax taageero oo kale xitaa shirkada kama helo shirkada simikaadhadeeda anaa koobiyeeya anaa anaa iibiya anaa anaa anaa bixiyo programka oo dhan haddana anaa bixinaya shirkada waxa weeyaan nacam sida dadka indhoolayaasha ayna taageero uga haysanin gobolka ee dhinaca ganacsiga dhinaca dawladda dhinaca hay-adaha dhinacna uga haysanin ayaa nacam ku cadaynaya waxa weeyaan marka anoo adeegaa bixiya Marka- dhinaca shirkada waxa weeyaan cid gacan iga siisaa ma jirto ma garanta haddaan markaa soo koobno farxaan waxaa tahay nin iskii u shaqaysta laakiin cidna aan kaalamo ka helin haddana n indhahala oo shaqadiisii wata Ah.
noloshiisii dabaranaya waka waa sidaas waa W- jiraan.
waa garta mahad oo norway jooga mahad sidoo kale adna n farxaan baad la wadaagtaa waxaa tahay wiil dhallin yar haddana araggii waayey dalkaasaad ku nooshahay bal qaabkaad u nooshahay n casha aada macsan tahay n haddii aan xoogaa yara n saaxiibkay farxaan aan ku noqdo n runtii waddanka aniga laftirkeeda wax badan ma moogi oo waxaan kasoo tegay labada kun iyo toban iyo labadii bishii shanaad ayaan kasoo tegay lix iyo tobankeeda wixii ka horeeyana marmarka qaar waxaan kamid ahaa dhalinyarada noloshooda daberato oo shaqaysato aniga lafirkeeda marmarka qaar marka qofka indhaha la macnaha dhib kuma ahan inuu shaqaysan karo dadka qaarkiis ayaa aaminsan qofka noolka inuusan shaqaysan karin laakiin inuu shaqaysan karo oo niyad ahaan oo shaqaysan karo yaan aniga aada u xaqiijinaya maxaa yeelay qofka indhoolka ah keliya indhihii iyo araggii ayuu waayay laakiin qalbigii ma la-an caqligiina ma la-an gacmihii iyo lugihiina ma la-an ilaahay intuu u dhamaystirayaa ka weyn marka taasi waxay ka turjumaysaa aayadda qur-aanka ahayd fa inaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu latii fi suduur marka halkaas suduurta qofka indhoolka ilaahay u buuxiyey indhaha keliyana macna wax lagama arkay qalbigana waa laga arkaa dadka indha qofka dow ilaahay indhaha tirane meelo badan oo ilaahay u dhamaystiray ayaa jira marka xirfadda aniga aan ku shaqaysan jiray ayaa waxay ahayd kaarar gadow kaarar gadowgana aad buu ufududiya qofka indhoolka ugu fudud muqdisho waxaa ka jirta halkii dollar meeshina ahado waxaa ka jirta laba shirkadood oo inta badan si caana u shaqeyso kale ah nation iyo hormuud ayaa ka kala shaqeysa nationka sentiyaal halkii dollar baa waxaa loo qaybinaya maadaama boqol senti ou yahay halkii dollar yaa waxaa loo kala qaybin karayaa dhowr senti toban senti ama labaatan senti ama soddon senti iyo waxyaaba saas ah sentiyaashaas halkii dollar waxay imaanaya inaa adiga kusoo gadatay labaatan kun oo camal laakiin waxaa laga yaabaa dhowr iyo labaatan ilaa iyo labaatan iyo lix kun inay kuu noqoto faa-iida ay kuu fuusho sidoo kale waxaa jirto bilaha qaar in hormuud ay samayso halkii dollar inay labaatan senti ay raacsiiso labaatankaas senti oo ah macnaha haddii boqol dollar aa ku shubato macnaha lacag badan ay ku noqonayso shirkado waaweyn dad waxaa jira marka waxaas ka shaqaysa hal mar toban kun oo dollar ku shubanayo oo min labaatankaasi wareegaya lacag badan ay u noqonayso marka adigoo kale tegaynaa adigoo waa u kale tegaynaa Hay.
war waxaa yar caasho waa u tegaynaa waxaan kasoo gadanaynaa boqol dollar wuxuuna soo siinaa marka boqol iyo soddon iyo toddoba dollar soddon iyo toddoba dollar ayaa faa'iida kuwa waa xaraashe marka sentiyaal sentiyaal waxaa laga yaabaa labaatan dollar ama labaatan iyo shan dollar inay kaaga soo baxdo meeshaasi
waa waa marka waa intaad muqdisho joogtay hadda norway baad joogtaa maxaa qabataa hadda Een, hadda een, alxamdulilah kulleyba hadda macnaha wadankan waa haddan wadan horumar la een, waxbarashada iyo dhinacaasi aad iyo aad ayay kaaga caawinayaan Een, haddana waxaan bartaa luqada norwejianka ayaan bartaa maadaama aad Em.
wadankii ku cusub tahay saas waaye ha maadaama wadanka aan ku cusbahay Een, waxaan ku bartaa waxa la yidhahdo farta bareelka oo nooleyaasha loogu talagalay ayaa wax ku bartaa Een, dowladana runtii maadaama wadanku uu yahay wadamadani een, yurubta ah een, qarash badan ayay ku bixisaa dadka macnaha xoogaa naafada ah oo maalin alle daaima taxi bay iisoo diraan go and back amba si macnaha waa lagu soo diraa waa waa lagu soo doonaa waana lagu soo doonaa macnaha waxaan waxaan ka wadaa guriga ayaa taxi kugu imaanaa een, iskoolkii markaad dhamaysana taxi ayuu ku imaana guriga ayuu ku keenay waa ku gartay aan u noqdo een, cabdulaahi yarisow oo isna ku sugan magaalada muqdisho ah nin curyaana oo ku socda een, gawaarida een, dadka curyaamiinta ah een, u sahla inay meeshay doono gaaraan bal adigana qaabkaad u nooshahay cabdulaahi haddaad dadweynaha u sharaxdo ood la wadaagto saaxiibada khadka ku jirana bismillaah cabdulaahi xasan Eh, waxaan ka tirsanahay eh, maamulka eh, macadka naafada waa xarun loogu talagalay in dadka naafada ay wax ka bartaan waxa aas-aaseen dad naafa ah oo ay fikirkooda ku fidid Eh, waxaana ay maamul ku-xigeen waxaana ka ahayn macalin Eh, in dadkaas la baro eh, xirfadaha runaantii markii aad shaqaa sidaas oo kale qabanaysid eh, soomaaliyana aad ku nooshahay ma jirto dawlad eh, taageerta eh, ururada noocaas oo kaleeta ah ama hay-aad ka joogta u taageerto balse waxaa jira een, ururada noocaas oo kaleeta oo non-profit-ka waxay dalbadaan mashaariic mashaariicdan waxaa lagu helaa een, wax tartan la yidhaahdo oo expression of interest een, inaad soo dalbato ama proposal call for proposal inaad sugto Een, labadaas waaxoodba een, labadaas qeybood oo applicationba waxaa lagu galaa een, boqolaal organization oo kuwa aada u waaweyn kuwa dhexe ayaa tartan u galaa annaga waxaan tartan u galnaa sidii mashaariicda dadkaas oo kale oo tartanka u galaan waxaa noo suurooday in aan ka qayb qaadano aan expression of security-gii galno kusoo baxno short listigii haddana applicationkii aan gaarno applicationkii aan haddana apply garayno haddana aan kusoo baxno projectkii dadka ku guuleystay sidaas uu- aan ku helno eh, sanad walba mashruuc aan dadka wax ugu qabano Eh, run ahaantii xirfadaasna annaga waxay noo suuragelisay inaan annagiina wax abuurano dadka walaalaheena ee dhibaataysan ee naafadan aan wax u abuurno weliba aan taarget ka dhiganay waxa dadkan dhibaatada iyo dahdilka iyo saboolnimada ka baabi'in kara in dadka la caawiyo oo wax la siiyo dhaqaala wax saameyn weyn ma saameynayso laakiin waxa wax saameynaya in dadka aqoonteeda iyo xirfideeda la dhiso runtii waktigeyga fifty percentage waxaan geliyaa ku in ka badan konton boqolkeyga waxaan geliyaa oo aan ka shaqeeyaa imnactaas inta kaletana waxaan uga shaqeeyaa qolo consultancy oo private oo macalimiinta soomaaliyeed oo professoraa oo jaamacadaha ka shaqeeya system ay ku midoobeen ay wax ku qabtaan waxaan la yidhaha mentor soomaaliya consultant waa hayaa kala madaxineed waxayna ka tala bixisaa maamulada iyo maamul wanaaga iyo xisaabaadka iyo mashaariicda waxaa la qoraa project proposalada ayay qoraa runtii ani waxyaabaha i aadka ugu fudud oo aan ku fiicana waxaa kamid ah qorada project proposalada waa wax aad iyo aad project laba boqol oo kun oo dollar ku bixayso ayaad waxaa u diyaarinaysaa application waxaa laga yaabaa in uu ku siiyo hal bil ay kusoo aado inuu saddex kun oo dollar ku siiyo shaqo aad hal wiil qabatay oo proposal aad ku qorto shaqooyinkaasi adaa qabta miya mise cid baa kaa caawisa aniga ayaa qabto qaybta igu soo aada aniga ayaa shaqsiyan uqabto waxaana isticmaalaa aniga wiiljeer ayaa isticmaalaa oo ku socda runti qofka marka uu maatooyo ma aha in dareenkiisii iyo dadnimadiisii ay dhimatay wuxuu qaban karaa qofka kalete shaqada uu qaban karo wuxuu u baahan yahay oo keliya waa mobility support qalab ku taageera inuu dhaqaaq sameeyo ama uu wax maqlo ama uu wax arko anigoo kale waxaan u baahanaha wiiljer wiiljer haddii aan helo waxaan qaban karaa skiilka aan leeyahay dadka qabta inta ay qabtaan oo kale aan qaban karaa hadda wheelchair waxaan adoo abuuri raalli karaa hadda hadda wheelchairkaasaad saaran tahay meeshaad rabto muqdisho ma martaa oo howlahaaga ma kasoo qabsataa Ee, rumaantii meeshaan rabaan tagaa een, howlahayga kasoo qabsadaa oo meel shaqeeyay waxyaabaa ugu adag oo caqabada ugu waxay tahay een, dadka een, dayacaanka soomaaliyeed oo dadka naafada aanan een, ku ixtiraamin inay kasoo qeyb galaan meelaha publiga iyo transportationka oo nagu adag gaadiidka dalka ka shaqeeya qof naafa ah een, ma soo dhaweynayo inay qaadaan ra-isul caamka soomaaliyeedna maanta markii qof naafa uu soo dhex galo dad oo ah, madaxa ama dad micnaha aqoon leh ama dad howlo aada iyo aad u u sareeyahaaya ma ku soo dhaweynayan marka ugu horeysaba waxay kaa dhigayaan qof aan istaahilin leegalkan laakiin waxbaas caqabado oo jiro dhandheg uma dhigno waxaanu ku dadaalnaa mar walba inaan gaaro mishinkeyga iyo aragtideyda iyo dareenkeyga anigoo aragtideyda iyo dareenkeygaana kusoo koobay in aan nafsadeydaana u faa'iideeyo dadka dhibaatada nooceydan qaba ee naafada ee bahjilan ee walaalahayana aan ka saarno dhibaatadan aan waxbarno aan Waa tahay.
gaarsiino waa tahay heer ay dhihi karaan waxaan xaq u leeyahay inaan wax barto waxaan xaq u leeyahay inaan shaqaysto waxaan xaq u leeyahay in aan go-aanka gaarista ka qayb galo waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdulaahi waxaan ku laabanayaa mahad mahad waxaad sheegtay in markii muqdisho aad joogtay aad uh, howlo yaryar aad qabsan jirtay oo noloshaadii aad daberi jirtay oo lacag aad samayn jirtay haddana waxaad joogtaa norway waxbaad barataa marka bal waxaad ka warantaa muqdisho markaad joogtay oo kale sidee kugu suura gashay inaad shaqadaa qabato ma tababar baa lagu siiyey ma adigoo weyn baad indhaha beeshay oo magaaladii baa kugu cabirayd sidee kugu suura gashay inaad dhaqdhaqaaqaas aad samayso ood wax qabsato iyadoo ay jiraan dad fara badan oo indhihii le oo lixaadkoodii ay dhan yihiin haddana aan dhaqaaqin Een, waxaa soo niyadda horta wax kastaba niyadda waa asaba qofka haddii niyadiisa ay fiican tahay wax badan ayuu qabsan karaa midda aniga tababar iyo xirfad gaara aan lahay ma jirto laakiin haddii ay nolosha amba tabartu ay kaa daba timaado waxaa qasab kugu noqonaysa sida noloshada u dabari lahayd haddaad caruur iyo iyo xaas haysatid inkastoo aniga nolosheeda xooggeeda la dabari jiro walaalaha ay dabari jireen laakiin haddana een, waxba unkaa sii maqan haddii aad wax sugaysid adiga inaan waxaa fiican hadana een, wixii kaloo kaa dhamaystiran in adiga dhamaystirato aniga go-aanka waxaan ku gaara waxay ahayd waxyaaba iga dhiman inaan aniga dhamaystirto marka xirfadda oo aniga aan bartay ma aysan jirin waxay igugu suurta gashay een, fudeed oo macnaha aan een, ii fududeynaysay taleefanada aan aqaanay sida wax loogu xawilo weliba xataa waxaan xawili jiray wax la yidhahdo e t c blas oo dadkii ugu horreeyey ee muqdisho een, ganacsiga ku galay aan kamid ahaa oo labada kun iyo iyo waxuu soo baxay e t c balaaska waxa loogu yeero labada kun iyo laba iyo tobankii maya labada kun iyo kow iyo tobankii uu soo baxay waxa e t c balaaska loogu yeero wixii ka horreeya waxaa jira waxa la yidhahda sad aa jiri jira waa kii een, nimankii xe- een, macnaha waa kii la xiray saadkii marka kadib haddana waxaa soo baxay waxaa la yidhahda e p c plus oo ilaa hadda magaalada muqdisho ka jiro xoogaa yaraa hadda sii casriyoobay qaabku u marka shaqeeya kaas baa dadka daa u sharax wuxuu caashooy wuxuu u shaqeeyaa inkastoo reer muqdisho oo dhan ay yaqaaniin ee dalka soomaaliya jooga wuxuu u shaqeeyaa marka hore afar lambar oo ku gaar ah ayaa jira anigu waxaan ku ogaa een, xidig toddobo een, sideed eber eber xidig yaan u malaynaa kabacdi afar lambar aad gelinaysaa kabacdi wuxuu kuusoo qoraa macnaha hal geli een, lambar afar ayaa taabanaysaa si aad lacagta macnaha qof aa ugu dirto afarka haddii aad taabato wuxuu ku leeyahay lambarka aad lacagta u dirayso marka waa geli.
systemka marka waa systemka lacagaha laisugu xawleedo la isticmaalayo een, telefoonada gacanta systemka lacagaha la isugu xawil waa iyadoo teleefonka gacanta la isticmaalayo laakiin teleefanada soomaaliya yaalla waxaan ognahay inaysan cod lahayn casho inkastoo hadda madee wadamadan casriga aan imid teleefon hadda aan haysto iphone six ah een, ah, oo macnaha program la yihahdo een, voice over anaa taqaana umaleynaa programkaas oo leeyahay een, meel kasta aad tagtin uu ku sheegayo meel kasto macnaha aad eh, tagtid iyo wax kasta aad u baahan taha asigaa ku sheegayo marka Een, marka inkastoo soomaalina uu yaallo dad badan oo indhoolyaala ah ay haystaan teleefanadan hadda casriga ah marka marka hadda teleefon ani waxaan haysan jiray caasho ina yidhahda niicle waxaan dhegeysan jiray marka teleefonka niiclaha waxaan ognahay inuusan lahayn cod waxaa marka gel marka lambarada aan geliyo laba maroo geli kule lacagta ma hubtaa ma hubtaa kule intaas dhan ma ogi laakiin farqigan udhexaysiina waa sugaya kabacdi dhiiq ou leeyahay dhiiqdansa sugaya maadaama aanu ujeedin qofka agtiga joogaan waxaan leeyahay war fiiri lacagtii inay baxday in kale kabacdi qofku wuu u sheegaa inkastoo xoogaay markii aa ganacsi hadda marka aa marna khasaare kala kulmaysid marna faa'iido aa kala kulmaysid oo xoogaa yara taariikho yar yar igu dhaceen marka oo oo indho la-aanta darteed ka ay kuu qabsatay dhinaca ganacsiga ahaa macnaha dad moogtahay een, ilaahay iimaankood u dhamaystiraa jira iyo dad mataqaanaa xoogaay hana galab galab iska ah waa gartay Marka waxaan waxaa- waxaan u waxaa- noqonayaa waxaan marka aad baad qaatay.
mahadsantaa mahad een, waqtigaa nagu yar waxaan siinayaa een, ah, cabdulaahi yariisow cabdulaahi haddaad soo koobto adigu waxaad tahay nin curyaana haddana een, ah, mashaariicdaas qoraalladaas sameeya ee intaas wax qoraaya brobos qoraaya een, hay-adihii een, la macaamilaya een, iskuul baad u gashay qaabkay kugu suuro gashay inaad wax- intaasoo howlaad qabato adigoo ilxaadkaagu uu kala dhantaalan yahay Een, runtii een, inkastoo een, ay tahay een, naasanimadu wax ilaahay uu bixiyo haddana een, ma kaa reebayso een, in doorkaadii iyo darnimadaadii iyo dadaalkaadii aad bulshada iyo een, dadka iyo qoyska aad ku leeday asxaabtii een, aad dib u dhigto runtii aniga een, waxaan ka baxay daacaddan Indian Ocean waa degree management business administration aan bartay markii aan bartay een, runtii mid ka mid a macalimiintooda oo saaxiib qaaligiis ahaa ayaa igu tiriyo inaan xooga saaro eh, maadooyinka eh, aan ku takhasuso eh, qoridda mashaariicda iyo diyaarinta projektyada iyo diyaarinta ribootada iyo iyo projectka waxyaabaha laga kale waxaa kamid a wadanka maanta kusoo korro eh, dhalinyarada cadaha ka soorteen degree bachelor degree oo haddana dhahaya eh, waxaa u baahanahay shaqo eh, waxaa loo soo tababaray oo loo soo diyaariyey inuu asiga dad wax u abuuro marka in ayagii wax sugaan eh, ma aha waa arrin aan fiicnayn aad baad umahadsan tahay een, cabdulaahi ugu dambeyntii waxaan siinayaa fursadda hadalka farxaan farxaan een, waxaa tahay nin arag gala oo haddana shaqaysta meeshuu doono mara ma waxaa jirta een, in lagu tababaray qaabka magaaladaad u dhex marto mise waa karti gaaro ilaahay ku siiyey wallaahi horta qaabka noocan ku socdo waxa weeyaan waa qaab ilaahay nimcadiisa alxamdulilahi rabbilcaalamiin qaabkaasi qaabka kale ee shaqada iyo in xagga kale waxaan ka hadli lahaa yar xagga eh, fursadaha shaqada ee aadka u bannaan ee raggaasi hayaan oo kale eh, gobolkan kama taagno oo sidaa iminka uu sheegayay mahadoo kale aan aada u dhegeysanayay Een, waqtigaasi muqdisho ka jiraysay oo kale dhigsoonka shirkadda ay tusiinayso oo kale dee waa jaanis fiican oo markaasi eh, halkan gobolkan kama jirtaan aada u leehay Eh, marka waxaan ola lahaa insha allahu tacaala fursadahaasi eh, gobolkan gebi ahaanba kama jiraan laakiin waxaan ku shaqaysanaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin Eh, sida aayadda qur-aanka waa qalbigan ka ka laga socdaa oo waxa weye shaqadu waa qalbiga eh, dhugna waa qalbiga Eh, badan oo waxa weeyaan dee waxay iska jiraan shaqaynayn haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle shaqadaasiina waan haynaa
aad bay u mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada haatana dhinacii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey inala socodsiinaya
haddii aan ku bilowno ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil ayaa maanta oo sabti ah galay maalintii sideedaad gabadha sanadkan uga qaybgalaysa dalkeena soomaaliya tartankan maryan nuux muuse ayaa maanta ka mid ah ciyaartooyda ordaysa orodka afarta boqol oo mitir maalinta biritan ah maxamed maxamed oo isna u matalaya soomaaliya ayaa ka mid ah ciyaartooyda ordi doonta dhanka kalena afar sano ka hor maanta oo kale waxaa biladaha dahabka orodka ku guulaystay saddex orodyahaan oo u orda dalka ingiriiska kuwaas oo kale ah mo farax greg rutherford iyo jessica ennis hill oo dhammaantood caawa ordaya tartanka olombikada adduunka mo faarax oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa ka qaybgelaya orodka tobanka kun ee mitir dhanka kubadda cagta haddii aan eegno kadib sagaashan maalmood oo uu nasasho ku jiray ayuu maanta si rasmi ah u furmi doonaa horyaalka dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ciyaarta ugu horeysa waxaa lagu dahfuri doonaa kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee leicester city oo booqan doonta guriga kooxda hull city ciyaaraha kalena crystal balace ayaa garoonkeeda ku martigelin doonta westbrom tottenham ayaa aadi doonta everton middlesbrough waxay is arki doonaan kooxda stoke city southampton ayaa gurigeeda kula ciyaari doonta watford halka ay kooxda manchester city ay fowda isdari doonaan kooxda sunderland caawa kooxaha kale ee waaweyn ee ingiriiska waxa ay kala ciyaari doonaan axadda iyo isniinta laakiin su-aasha ugu weyn ee la isweydiinaya maanta ayaa ah kooxda leicester city mar kale ma qaadi doontaa sanadkan horyaalka ingiriiska kadib markii ay xilli ciyaareedkii hore si cajiib leh uga guulaysatay ugu dambeyntiina ciyaaryahanka adduunka leonel messi ayaa lagu daray liiska ciyaartooyda xulka argentiin uga qaybgelaysa tartanka isreebreebka koobka adduunka loogu soo baxayo waxyar kadib laba bil markii uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah messi oo sagaal iyo labaatan jir ah ayaa ku dhawaaqay in uusan mar dambe u ciyaari doonin xulka waddankiisa kadib guuldaradii argentiin ka soo gaartay finalkii koobka latin america ee bishii juun uu ku guulaystay dalka jili xubintii isboortigana dhegeystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bakhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinac yara nuur maxay noo xiga ismaaciil oo dhankan waxaan markaana waxaan jalleeci doonaa dhinacii suugaanta waxaana dhegeystayaasha u ciyaari doonaa hees halkudhigeedu yahay deb iyo weeye oo la lishiday waxaa ku luqeyn doona fanaanka da'da yar cabdihani aan intaasi ku dhaafno codkii baxsanaa ee fanaanka cabdihani waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkeenna dhallinyarada maanta oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur buqaari iyo ismaaciil xuseen farjar inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo codkii cabdihani